mas-uuliyiin ka tirsan degmada godab jiiraan ee gobolka nugaaliyo qaar ka mid ah beeraleyda degmadaasiiah ayaa ka cabanaya bacaadka guurguura iyo biyo la-aanta taasoo caqabad ku noqotay wax soo saarka beeraha ku yaala deegaanada hoos yimaada degmada deegaanka ayaa waxaa ku yaala beero kala duwan kuwaasu ay bulshadu ku tirsanaayeen mas-uuliyiinta degmada iyo qaar ka mid ah beeraleyda deegaanka ayaa haddaba ka warbixiyey dhibaatooyinka ay wajahayaan beeraleydu hanti weyna beertaasaan wax kala soo bixi jiray beertiina saas ba inaga noqotay baanu waxaan isnir weyska daynay intay xagaaga dhaweyd bacadna waa noogu darsamay iyo biyo la-aan labadaas baa noogu daraa hadda dayaca marka saddexeeya waa dayaca xaydaan la-aanta waxaa weeye toogu mararbay sanad ama laba sano ama saddex sano ayaan biyana siin oo abaari dhulka ka dhacdaa marka ceelalaan ku xisaabtanno baan doonaynaa geedkaa waa ujeedaa biyo la-aan baasaa u gashay waad garanaysaa waa babay babayga midhihiisa intaas la egyihiin waxay intaa u legleekaadeen waxa waa oonka waxaasaan risig ka doonnaa haddee waxaasu waa dhibaato waxbana tari mayaan ceel baanu u baahannahay ceel la-aan waxba kuma suuroobi karaan godob jiraan hadday ay biyo helaaniin waa tabcan karaaniin haddeer iyagoo aan biyahayn oo ilaahay ka rajaynaya in dhibic ilaahay u keeno bay habeen iyo maalin beeraha dhex taagan yihiin oo tabcanayaanin marka hadday biyo helaaniin oo biyo ku filan helaaniin waa tabcanayaanin oon baan haya waxaanu rabnaa oo ka codsanaynaa dawladda iyo hay-adaha samafalka oonkaas in wax naloo ka qabto wixii awooda oo naloo ka qaban karo in naloo ka qabto baannu codsanaynaa togaggii biyihii waa xirmeen waa lixiyo toban kilomitir lixiyo toban kilomitir bay ahayd isku wareega baag iyadoo loo soo dhaansanayo ama booyad loo soo qaadanayo baa dadku waxay ka faa'iidaysteen meelo yaryara oo waxay kaga heleen wax badan oo baahidooda ay ku kafeeyaan haddii aan heli lahayn marka afar ceel haddaan heli lahayn ama shan ceeloo afarta koone laga mudo waxaan qabaa baahida degmada godob jiraanna inaan meel saari lahayn tuulooyinka degmada hoos yimaadana meel saari lahayn gobolladana waxu sii dhiibi lahayn balligaa hadduu helo biyo iluu abaar baa ka daashay hadduu biyo helo uma baahdeen wax dibadda uga yimaada uga baahdeen bal iska daa annaga oo dadka dibadeed iyo degmooyinka kale baa waxay ka heli lahaayeen waxay ka heli lahaayeen inay gaadho uu anfacdo weliba oo gaadho gaariinka ay ku gaadho ilamaa ayli ilamaa jariiban ilamaa garaad ilamaa garowe dhul badan oo buntlandna bay gaari lahaa dalag ka soo baxa haddii xagaagii haddeer ina ka gudbay oo roob la-aanta aha haddaan biyo haysanno wax baa naloo ku imaan lahaa biyo la-aan baana heshay xagaagii dhoweyd waxaan heloo kale ciid bacada oo fadhiisanaysa oo adiguba aad arki kadhido halakan taalla intaasoo dhanna la wareegsan tan iyo meeshaas la soo wareegsan beerta intaa yar baanu markaa dambe xagayadan dambe intaa yar baanu tan iyo geedka timirkaashadiisa baanu beeraa intii kale waxaan uga soo cararay bacad biyo aad bay u dhow yihiin marka baahida biyaha waxaan codsanaynaa hayadaha samafalka iyo dowladduba inay naga caawiyaan oo degmada ka caawiyaan in ceela loo qodo biyaha loo soo saaro bulshadu ay ka faa'iidaysato biyahaas oo beeraha looga faa'iidaysto laakiin xirfad nala siiyo iyo wixii aan ku shaqaysan lahaynoo nala siiyaa waxayna tari kadhaa baahideeda dabiri kadha laakiin gacantoo nala hayo xabad kaara naloo keena wax baahida nagama dabiri kadho boqolkiiba boqol waxaan codsanaynaa oo haddaan degmada godob jiraan nahay